bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu door korona khayaar ee waxaa ka mid ah wasaaradaha awqaafta arrimaha diinta qaar ka mid a dowlad goboleedyada oo hakiyey wadashaqeynta ay la lahaayeen wasaaradda awqaafta arrimaha islaamka ee xukuumadda federaalk soomaaliya dowladda imaaraadka carabta oo laga baabi'iyey dhammaan heshiisyadii iyo wadashaqeyntii ay ku joogtay dekedaha berbera boosaaso iyo kismaayo golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey axdiga xakameynta tubaakada muqdisho oo maanta mar kale loogu banaanbaxay taageerada midnimada dalka warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan dowladda iiraan oo isugu yeertay dhammaan safiirada reer galbeedka si ay u tusiyaan rabshadaha mudaharaadyada halkaasi ka socda
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu kubilaabne wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedyada hirshabelle galmudug koonfur galbeed iyo waqooyi ayaa si wada jir ah qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay hakiyeen wadashaqeyntii ay la lahaayeen wasaaradda awqaafta arrimaha islaamka ee xukuumadda soomaaliya hakinta ayaa lagu sababeeyey in wasaaraddu federaalk ee gudashada waajibaadkeeda dastuuriga ah ee wadashaqeynta iyo isku xirnaanta hay-adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleedba arrimahaasi waxaa si gaar ah ugu mid ah kow maamulada iyo iskudubidda arrimaha xajka oo aan loo marin hanaan wadatasho iyo wadashaqeyn ah oo ay ku lug leeyihiin dowlad goboleedyada inkastoo ay si toosa u qusayso muwaadiniinta ay dowlad goboleedyadu matalaan labo maqnaanshaha wadashaqeynta joogtada ah oo ku sababsan arrimaha diinta awqaafta tartamada diimeed barnaamijyada wacyigelinta iyo siyaasada guud ee wasaaradda iyo ka tallaabsiga doorka dowlad goboleedyada iyadoo aan la tixgelin nidaamka federaalk ah ee dastuurka jideeyey sidaa daraaddeed ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi annagoo ilaalinayna midnimada howlgalka wasaaradaha diinta islamarkaana ku adkeysanayna mabda' wadashaqeynta iyo wadatashiga waxaan si wada jir ah u go-aansanay in aan ka qaybgelin wax tartan munaasabad ah howl qaran oo ay qabanayso wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka ee dowladda federaalk gaar ahaan tartanka heer qarane ee qur-aanka kariimka ah ilaa iyo inta wasaaradda federaalk ay si rasma ugu soo laabanayso jidkii wadashaqeynta wadatashiga iyo ixtiraamka dowlad goboleedyada war-saxaafadeedka ayaa loogu baaqay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka dowladda federaalk in ay dib usoo celiso xiriir shaqo oo daafuran oo ku dhisan wadatashi iyo iskaashi sidoo kale inay hubiso in dhammaan arrimaha qusaya diinta iyo awqaafta gaar aan xajka loo maamulo si loo dhan yahay sidoo kale inay ixtiraamto doorka iyo mas-uuliyadda dowlad goboleedyada sida ku xusan dastuurka federaalk soomaaliya ugu dambeyntii waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi lagu cadeeyey in mowqifkani uusan ahayn mid siyaasad balse uu yahay mid ku salaysan maslaxada guud nidaamka federaalka iyo ilaalinta wadashaqeynta hay-adaha dowladeed si loo xaqiijiyo adeeg cadaalad ah oo loo fidiyo ummadda soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa in wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka ee dowladda federaalk ay qaadato tallaabo deg deg ah oo lagu saxayo arrimaha lana dhiso wadashaqeyn dhab ah oo midho dhal leh madaxda ugu sareyso dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa la socodsiinaynaa in aan gebi ahaanba hakinay wadashaqeyntii aan la lahayn wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo goordhow u soo gabagaboobay kulan aan caadi hayn oo ay kaga hadlayeen xaaladda dalka ayaa waxa ay soo saareen go'aano kala duwan oo ku saabsan baabi'inta dhammaan heshiisyadii dowladda soomaaliya ay horey ula gashay dowladda imaaraadka carabta qoraal ka soo baxay shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya oo ah mid rasmi ah ayaa lagu yidhi golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyagoo cuskanaya awooddooda dastuuriga ah ilaalinayana madax bannaanida dalka waxa ay qaateen go'aan ay ku difaacayaan midnimada wadajirka dhuleed iyo nidaamka dastuuriga ah ee dalka golaha wasiirada iyaga oo si taxadar leh u qiimeeyey xaaladihii u dambeeyey islamarkaasina isticmaalaya awooddooda dastuuriga ah waxa ay buriyeen dhammaan heshiisyadii lala galay dowladda isutagga imaaraadka carabta oo ay ku jiraan hay-adaha maamulka dowladeed kuwa la xiriira iyo sidoo kale maamul goboleedyada ka jira gudaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya go'aankan waxa uu quseeya ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada dhammaan heshiisyada iyo sidoo kale wada shaqaynta ay ku joogeen dekedda berbera boosaaso iyo sidoo kale kismaayo golaha wasiiradu waxay sidoo kale buriyeen dhammaan heshiisyada jira ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda isutagga imaaraadka carabta oo ay ku jiraan heshiisyada iskaashiga amni iyo difaac ee labageesoodka ah go'aankan waxa uu la xidhiiraa warbixinno iyo caddaymo xooggan oo ku saabsan tillaabooyin gurracan oo lagu dhibaataynayo gobonnimada midnimada qaranka iyo madax bannaanida siyaasadeed ee dalka dhammaan falalkan waxa ay ka soo horjeedaan mabaadi'da gobonnimada faragelin la'aanta iyo ixtiraamka nidaamka dastuuriga ah ee dalka sida ku cad axdiga qaramada midoobey axdiga midooda afrika axdiga ururka iskaashiga dalalka islaamka iyo axdiga jaamacadda carabta oo dhammaantood soomaaliya ay qayb ka tahay sidoo kale waxa ay ka soo horjeedaan rabitaanka shacabka soomaaliyeed oo caddeeyey mowqifkooda ay ku diidan yihiin falalka gurracan ee lagu dhibaataynayo madax bannaanida iyo wadajirka dalka sidaasi daraaddeed wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa la farayaa in ay si rasmi ah ay u gaarsiiso dowladda isutagga imaaraadka carabta go'aanadan kalana shaqayso hirgelintooda iyada oo sidoo kale gaarsiinaysa saaxiibada caalamiga ah iyo kuwa gobolka sida midooda afrika iyo qaramada midoobey islamarkaasina caddaynaysa xuquuqda madax bannaanida ee dalka iyo awooddiisa dastuuriga ah go'aankan waxay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ku caddaynaysaa mas-uuliyaddeeda ayaa lagu yidhi qoraalka iyo xuquuqdeeda madax bannaani ee la xidhiirta dhulkeeda dekadaheeda arrimaheeda amniga iyo sidoo kale arrimaheeda dibadda dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ogoshahay iskaashi caalami ah oo ku dhisan is-ixtiraam aqoonsiga gobonnimada iyo madax bannaanida soomaaliya oo mid ah iyo u hoggaansanaanta mabaadi'da dastuuriga ah iyo kuwa caalamiga ah go'aankan waxaa loo qaatay si waafaqsan danta guud ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyey axdiga xakamaynta tubaakada ibraahim guudle ayaa magaalada muqdisho ka soo diray mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga toddobaad kulankiisa sagaaliyo labaatanaad waxaana shir guddooniyey ciidanka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane cabdulaahi cumar abshirow xildhibaanada golaha shacabka ee ugoonay arinta labaad waxa ay marsiiyeen axdiga xakamaynta tubaakada oo ay soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya muddooyinkii dambena guddiga arrimaha dibadda uu ka shaqaynayay gacantana uu ku hayey guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan aways xuseen macalin ayaa xildhibaanada golaha shacabka waxauu la wadaagay warbixinta akhrinta labaad ee axdiga xakamaynta tubaakada mudane guddoomiye ku-biirista axdiga caalamiga ee xakamaynta tubaakada iyo walxaha laga sameeyo waxay soomaaliya u leedahay muhiimad sharci caafimaad dhaqaale iyo iskaashi caalami intaba maadaama ay suurtagelinayso xakamaynta saamaynta taban ee tubaakada ku leedahay jiilka hadda jira iyo jiilka soo socda xoojinta sharciga iyo maamul wanaagga sare uqaadidda iyo sumcadda dalka waxaa xusid mudan in ka badan boqol iyo siddeetan iyo saddex dowladood ay horay u ansixiyeen ahdigan taas oo ka dhigaysa mid ka mid a heshiisyada caalamiga ee ugu ballaaran uguna saamaynta badan dhinaca caafimaadka bulshada intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa cod u qaaday waxaana haa ku ogolaatay dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo kulanka shir guddoominayay natiijadu waxay noqotay waxaa ka aamusay saddex xildhibaan waxaa wax xildhibaan oo diiday ma jiro waxaa ogolaatay boqol soddon iyo sagaal xildhibaan waana ansax axdigan caalamiga ee xakamaynta tubaakada xildhibaanada ogolaaday waa boqol soddon iyo sagaal waa mahadsantihiin xildhibaan shuruuda leh golaha shacabka waa ku gudbi waxaan gudbi doonaa golaha aqalka sare idinkoo mahadsan insha allah soo dhawaad wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa xildhibaanada golaha shacabka uga mahad celiyey ansixinta axdigan ninaynaa ansixintii aqlabiyadda lahayd ee ay sida quruxdu badan u ansixiyeen ahdigan xakamaynta tubaakada aad iyo aad ayaa idinkaga mahadcelinaynaa waana ku mahadsan tihiin ansixinta aad samayseen mahadsanidin wabilahi Een, ah- sharcigii aad halkan ku baasgarayseen ee sharciga daawada hindas sharciyeedka daawada ee haddan aqalka sare hor yaallo waxaa ku jira jabtar ka hadlaya substance use substance use-kaas ayuu soo galayaa qaadka marka sharciga aad meel mariseen ayuu asigana ku jiraa marka aad baa umahadsan tihiin labadaa sharciga maandhow la meel mariyey iyo axdigana hadda la meel mariyey
dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa aqrinta labaad marsiiyey hindis sharciyeedka macdanta jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo hindis sharciyeedka dhisidda hay-adda saadaasha hawada iyo cimilada waxaana guddoomiyaha guddiga kheyraadka dabiiciga ee golaha shacabka xildhibaan yuusuf xuseen gamaadiid ay xildhibaanada golaha shacabka la wadaageen warbixinta labadan hindis sharciyeed iyo muhiimadda ay dalka u leeyihiin mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh guddiga intii uu ku guda jiray akhrinta labaad ee xeerkan wuxuu kulmo wada tashi la yeeshay wasaaraddii soo gudbisay sharcigan hindashriiciyeedkan oo ka kooban siddeed iyo toban cutub iyo sagaashan iyo lix qodob guddigu wuxuu ku sameeyey sixitaan isugu jira toosin eraybixin qaabayn iyo wax ka beddel iyo kor- ku kordhin qodobbiyi farqooyin sida ku cad shaxda halkan kulli faqan oo ka kooban safka koowaad oo sharciyeedkii nuqulkii wasaaraddu ay soo gudbisay ah safka labaad oo ah wax ka beddelkii uu dastuur eh, guddiga uu ku sameeyey iyo safka saddexaad oo ah faallada uu guddiga ka sameeyey sidaa daraaddeed mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan idinka codsanaynaa si faahfaahsan oo runtii waxtar u leh dalka inaad waajibkiina kaga gudataan sharcigan xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka dooday qodobada labadan hindi sharciyeed iyagoona su'aalo weydiiyey guddiga qaabilsan ee maanta horgeeyey golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane cabdulaahi cumar abshirow oo kulanka soo xiray waxa uu faray guddiga labadan hindis sharciyeed shaqada leh inay la wareegaan islamarkaana ay ku soo daraan dooda iyo aragtiyada xildhibaanada golaha shacabka maanta ay ka dhiibteen islamarkaana ay soo diyaareen akhrintiisa saddexaad ama akhrinta saddexaad ee labadan hindis sharciyeed dib golaha ugu soo celiyaan si akhrinta saddexaad loo marsiiyo
aqrin saddexaadaan ka rabnaan ka sugaynaa ee, guddiga khayraadka dabiiciga iyo biyaada dhammaantiisa iyagoo isku dhan labada hin sharceed ee ku saabsan macdanta iyo hay-adda adeega saadaasha hawada iyo cimilada markaas soo diyaariya idinkoo maadsan aqrin saddexaad naguna soo celiya shirkayna maanta wuu inoo xiran yahay magaalada muqdisho ayaa maanta mar kale loogu bannaan baxay taageerada midnimada dalka soomaaliya maxamed cabdiraxmaanna ayaa muqdisho ka soo diray jirka daasoon ee degmada boondheer ee gobolka banaadir ka halkan lagu soo gabagabeeyey ballaanbax ballaaran oo ay dhigayeen waxgaradka aqoon-yahanada soomaaliyeed ee gobolka banaadir bannaanbaxan ayaa waxay ugu soo horjeedeen maamulka somalilan oo ay sheegeen in yahuudda ay u aqoonsatay dal madax bannaan oo uusan ka tirsanayn soomaaliya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo socod ku maray ee waddooyinka magaalada muqdisho ayaa qaarkood waxay la hadleen warbaahinta iyagoona ka diidiyey isku soo baxooda maanta ma rabno waxaan leenahay yuhuudu ha dhacdo yuhuudu ha dhacdo Sooma- yuhuudu ha dhacdo soomaaliya ha noolaato soomaaliya soomaaliyaa leh yuhuudu ma leh taariikhda yuhuudiga waxaa lagu yaqaanaa so- yuhuud ilaahay waa nacbaay rasuulku waa nacbaay islaamku waa necab yahay annaguna ka midaan nahay oo waa necabnahay waxaana ugu daraynaa waa dilaynaa weliba waxaan leenahay soomaaliya midnimadeedu waa muqadis waa lama taabtaan hal calanay leedahay calankaas buluugga ahay leedahay hal tastuuray leedahay hal magacay leedahay lama kala goy karo yuhuud oo waddanka oo iyadu adduunka ka go'dooma na waxayna taraysa ma jiraan weligoodna inay wax dhibto maahana yuhuud waxay tartay ma maqal ilaahay baa qur-aankiisa noogu caddeeyey inaan yahuudu muslim raalli ka noqonayn ilaahay baa qur-aankiisa noogu caddeeyey waxaan rabnaa walaalaha soomaaliyeed oo gobollada waqooyi deggan walaxaad muslimnimo ka weydiin gaalka heli maysiin
yuhuudda ha dhacdo yuhuudda ha dhacdo waxaan nahna naafada gobolka banaadir dhan haddaan nahna annaga keligana ku filam yuhuudda oo dhan ha qabayno yuhuudda ha dhacdo yuhuudda ha dhacdo yuhuudda ha dhacdo muslimiinta kor allahu akbar allahu akbar soomaaliya ha noolaato yuhuuddu ha dhacdo naclatullahi yuhuud maca alkaadibiin yuhuudda ha dhacdo naclatullahi yuhuud maca alkaadibiin yuhuudda ha dhacdo soomaaliya waa mid soomaaliya waa hal diintooda waa hal nebigooda waa waaxid nebigooda waa hal allahooda waa waaxid alla kale ma qabno yuhuud ha dhacdo soomaaliyeed waxaan rabnaa shucuurtooda inay ku muujiyaan soomaaliya midnimadeeda dhuleed waxaan rabnaa inay ku muujiyaan sharafteeda midnimadeeda mideed waxaan rabnaa qorsho waxa weeye ka horimaadka yuhuudda waa diidmada yuhuudda waa aqoonsiga baabaantaha diidista waaye marka waxaan rabnaa odayaasha soomaaliyada dhaqanka inay shucuurtooda ku muujiyaan iyo bulshada inteeda kaleba diidmada iyo ka horjeedka yuhuudda iyo damaca guracan oo ay maaragtay soomaaliya ku damacaysa degaanadeeda waqooyi galbeed waa diidnay soomaaliya hal dal tahay hal diin leedahay hal dad tahay hal dawlad tahay gobollada waqooyina ay soomaaliyada ka mid yihiin waxaan leenahay yuhuud iyo wixii raacsa ha naga dhex baxaano ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddiisa iyo kitaabkii sunnadiisa waxay kiiraana ka leenahay naclatullaahi cala alkaadibiina yuhuud ma ogolin dalkana kala go'i maayo dalkaani meel dhib badan uu ka yimid ilaahay baa maxmiyad ka soo saaray meel bannaan huu taagan yahay waa dal dawlad leh waa dal birig haddaana ciidan leh waa dad wax walba leh kuwa ku hurdaayo oo soomaalida ah ee ay beenta u sheegeen waxaan idin leeyahay ka waantooba walaalihiina soo raaca wixii annaga dhexdayna annaga inoo yaaliin yuhuud waxaan leenahay naga dhex baxdo dadka soomaaliyeed waxaan faraynaa dhammaantayn haddaan dhaqanka soomaaliyeed nahay inay u diyaargaroobaan difaaca dalka inay u diyaargaroobaan difaaca dalka waxaan faraynaa shacabka soomaaliyed dhallinyarada soomaaliyeed rag iyo dumar dhallinyaro kulli dhammaan waxaan diyaar u nahay inaan difaacno dalkeenna diintayna iyo mustaqbalkeenna teeda kale waxaa la yidhi waxay qaateen diinta ibraahimniyada subxaana allah walaa xawla walaa quwata ilaa bilah ali cadiim diin ibraahimniyo macnaha ma aha mid soomaaliya ka soconaysa waxaanna u jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed inay arrintaas ka hor tagto oo maaragtay aysan u suuro gelin ma kala go'i karto soomaaliya soomaaliya waa mid mana kala go'i karto waxaan leennahay ummadda soomaaliyeed ha noolaato cadowgeeduna ha jabo yuhuudduna ha dhacdo maxaa yeelay waxaa waaye waa cadowga ummadda soomaaliyeed hawaana cadowga muslimiinta ciddii garab siinaysana waxaan leennahay war ka jooga war ka jooga halkaa aad naga dhegaysanaysaana waa reediw jowhar markana warka caalamka sida ay wararku qorayaan safirada ingiriiska jarmalka talyaaniga iyo faransiiska ayaa maanta loogu yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan si ay u daawadaan muuqaalada waxaa mas-uuliyiinta iiraan ay ku tilmaameen rabshado ay geysanayeen dad qaswadayaal ah wadamada kulugta leh ayaa ka mid ah kuwa si cad u muujinaya taageerada ay u hayaan banaanbaxyadaasi halkaasi ka socda ee iiraan sida laga soo xigtay telefishinka qaranka iiraan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa soo bandhigtay sawiro laga soo qaaday banaanbaxayaal wadooyinka waxayna ku doodeeyeen in khalalaasuhu uu dhaafay banaanbax nabadeed uu yahay banaanbax rabshadeed dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawina soo gaara waana